Shirkadda Sameeko, oo ka shaqayn doonta nadaafadda iyo bilic-soo celinta deegaanka, ayaa si rasmi ah uga shaqo bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Shirkadda ayaa xoogga saari doonta ka shaqaynta goobaha dadweynaha sida xeebaha, suuqyada, wadooyinka iyo goobaha danta guud. Maamulaha shirkadda Sameeko, Maxamed Nuur Cabdallah, ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqooyinka ay shirkaddu qaban doonto iyo sababaha loo aasaasay.
Sameco was the solution. Een, Sidaan la wada socono waxaa jirta maaragta shirkaddan waa inay tahay shirkad cusub oo ku soo biirtay inay ka qayb qaadato amaba ay bixiso serviceka qaadidda qashinka iyo dib u habeyntiisa amaba recyclingi si loogu samayn lahaa dib looga faa'iideysan lahaa shirkaddu markaas si rasmi ah waxay maaragtay u bilowday shaqadeeda laga bilaabo eh, kowdii janaaya labada kun labaatan iyo shanta shirkaddan sababta loo aasaasay ee loo sameeyey ee ka dambeysay aasaaskeedii waxaa ka mid ah in kadib xubnaha maamulka ka tirsan markay arkeen kobaca iyo kororka magaalada Kismaayo ah, maaragtay xawliga ay ku socoto oo sidaan la wada soconna ah Kismaayo magaaladu waxay ka mid tahay tobanka magaalo ee ugu kobac badan ayay Kismaayo ka mid tahay waa maaragtay waxaa lagu qiyaasaa kobaceeda inuu yahay dadka populationka 4.29 beryeer annually inuu ku biiro sanadkiiba taasoo ku tusinaysa qaabka uu maaragtay xawliga uu ku socdo Kismaayo toban sano ka hor ninkii yaqiina maanta maaragtay waxa weeye farqiga u dhexeeya wuu dareemi karaa waxa ku biiraya marka waa dareemi kartaa waxa weeyaan xawliga populationkaasu markaa serviceka uu baahan yahay in maaragtay qashin qaab looga qaado hufan la isticmaalayo qalab casriya shaqaalo u carbisan in maaragtay qashinkii dib loo isticmaalo oo recycling lagu sameeyo sidaa darteed ay iyadoo laga duulayaa shirkaddan la aasaasay kadib shirkaddu waxa weeyaan waxay maaragtay iyadoo arrimahaas eegeysa waxay ka howlgashay ay ka bilowday shaqada si rasmi ah xaafadaha kale ah oo maaragtay midnimo oo dhammaan waaxaheeda xaafadda calanley markii laga reebo suuqa weyn xaafadda eh, gulwade dhammaan eh, qaybaheeda kala duwan iyo laba section ama laba waaxood oo ka mid ah xaafadda shaqaalaha waxay kale yihiin eh, waa b- b- suuqa xoolaha iyo dhuxusha godka dhuxusha taa markaan ka nimaadno shirkadda waxaa ka go-an oo maaragtay ay shirkaddu ay ka go-an inay bixiso shaqo hufan iyo bulsho caafimaad qabta iyo een, iyadoo maaragtay ilaalinaysa deegaanka